halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aanu caaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii taxanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa hore idinku sii wadaynaa mawduucyadii kala duwanaa ee aynu kaga hadlaynay cutubka laba iyo tobanaad waxaana laynagu hoga tusaalaynayaa sida aynu ugu baahan nahay canaanashada oo qoruhu wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda toddobaad u adkaysta edbinta ilaah wuxuu idinla macaamiloodaa sida wiilal oo kale waayo waa wiilkay kan aannu aabihii imid markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal cutubka laba iyo tobanaad aayaddiisa shan iyo labaatanaad iyo faallo gaaban oo ka dambaysay waxaanan isla aragnay sida ay u xun tahay in masiixa laga jeesto iyo cawaaqibka ay leedahay qoruhuna wuxuu waaninayaa masiixiyiintan cusub ee ka soo jeesatay caabudistii hore oo soo gelayay caabudista cusub ee wakhtiga nimcada waxaa kaloo qoruhu uu leeyahay sidaannu ku soo aragnay aayaddii shan iyo labaatanaad waayo haddayan baxsan kuwii diiday kii dhulka ku waaniyey si ka badan innaguna ma baxsan doonno haddaynu ka jeesanno kan jannada ka hadlaya haddaba haddii aad doonayso inaad aragto waxaa ku dhacaya dadka sharciga ku hoos jira bal eeg dadka ahludiinka ah mar waliba way shiddaysan yihiin oo waxay ka fakarayaan sharciyo ay jebiyeen haddii ay jiraan maalin waliba ayaa lagu xadgudba sharciyada waxaana kaloo noloshooda ku badan lur iyo rafaad iyo jahawareer isla kuwaas sheeganaya inay sharci iyo xeerdiimeedyo ku socdaan ayaa waxay kari waayeen wixii ay sheegteen inay ku socdaan markii ay diideen masiixa sida abbaarta ah waxay ka dhega adeegeen waanadii ku lahayd ka fiirsada kii u adkaystay hadalkii ka geysta ahaa ee dembiilayaasha inaydnaan daalin oo aanay nafihiinnu itaalbeelin reer banu israa'iil waxay iyaguna dhegaha ka furaysteen wacdigii masiixa waxaanay sida abbaarta ah diideen badankood waanadaas kore waxayna kaloo ku guuldarraysteen inay sharciga raacaan weliba waxaa la dhexlayaa cawaaqib aad u xun kan ismoogaysiiya waanada masiixa sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddobaad aayadda toddoba iyo tobanaad markaasoo masiixu uu lahaa haddii nin uu doonayo inuu doonnistii ilaah sameeyo uu garan doonaa waxbaridda inay tahay tii ilaah amase aan qudhaydu iska hadlayo haddii aad raacdo doonista masiixa waxaad ogaan doontaa waxyaalaha uu inagula hadlayo inay kuwiisa yihiin ama inay hadalladii ilaah yihiin sidee baad ku baxsanaysaa haddii aad ismoogaysiiso badbaadada weyn ee masiixa haddaan horay idinku sii wadno warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka laba iyo tobanaad aayadda lix iyo labaatanaad waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan kan codkiisii wakhtigaas gariiriyey dhulka laakiin hadda wuu ballanqaaday isagoo leh weli mar kale ayaan gariirin doonaa dhulka dhulka oo keliyana ma aha ee xataa samadana waan gariirin doonaa waxaannu horay idinku soo sheegnay in markii sharciga la soo dejiyey ay la socotay cabsi badan sida dhulgariir iyo dabaylo dab wata weliba markii masiixa la dilay waxaa jiray dhulgariir ka dhacay nawaaxiga yeruusaalem iyo halka macbudka reer banu israa'iil uu ku yiilay waxaana iminka qoraha oo ruuxa ilaah uu ka dul hadlayo uu inagu leeyahay sida tan waxaa imaanaya maalinta marka ilaah uu gariirin doono wax waliba haddaba ilaah wax waliba ayuu gariirin doonaa si dadka oo dhaniba u ogaado in wax waliba ilaah majraha uu u hayo isagu waa dhagaxa aynu ku taagannahay oo isaga lama dhaqaajin karo ama lama loodin karo miyaad maanta doonaysaa meel aad ku baxsato waa isaga kan ku bixinaya waana meesha looga gambado duqaynta socoto iyo danabyada dhacaya yaanay haddaba dhegaystu kula noqon inay jirto cid dunida badbaadin karta oo lama arko mid badbaadinaya dunida welibana ninna nabad kuma naalloodo markii aad eegto dunida meel waliba way qasan tahay oo shiddo iyo dhib baa ka socda laakiin maalin baa ilaah dunida nabad u soo naadin doonaa laakiin intaan maalintaasu imaan waa inuu ilaah dunida ruuxo weli waxaan ku jirnaa warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka laba iyo tobnaad waxaanan idin akhriyaynaa iminka aayadda toddoba iyo labaatanaad ee baalka saddex boqol sagaashan iyo lix ee axdiga cusub waxaana qoraha warqaddan cibraaniyada uu leeyahay sida tan erayadii ahaa weliba mar kale macnahoodu waxa weeye in la qaadi doono waxyaalihii la gariiriyey sidii waxyaalo la sameeyey si waxyaalihii aan la gariirinu u hadhaan haddaan dhanka kale ka eegno wuxuu qoraha warqaddan cibraaniyadu leeyahay waa inaynu fiiro gaar ah siinaa waxyaabaha aynu ka dhiganayno aasaaska miyaannu aqalladeenna rajooyinkeenna iyo rumaysadkeennaba ka dhisnaa ciid mise waxaynu wax waliba ka dul dhisnaa dhagax weyn oo ah masiixa wuxuu qoraha leeyahay si waxyaalihii aan la gariirinu u hadhaan waxayna ka micno tahay waxyaalihii aan dhicin inay yihiin waxyaalo lahaa aasaas wanaagsan ilaahna waa aasaas aan weligiis dumaynin hadalladiisu waa kuwo waaraya oo boqortooyadiisa daa'imiska ahna ee masiixiyiintu ay leeyihiin way sii waaraysaa weligeed haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan laba iyo tobanaad oo iminka gebagaba maraya ayaa waxaa aayadda siddeed iyo labaatanaadi ay leedahay sida tan sidaas daraaddeed innagoo helayna boqortooyo aan la gariirin karin aynu mahadnaqno si aynu ilaah uga farxinno innagoo cibaado iyo cabsi ugu adeegayna rumaystayaasha oo dhan waxay ku sii socdaan boqortooyo aan dhammaanayn balse inta aynu ku sii soconno boqortooyadaasi waxaynu u baahan nahay inaynu garanno oon xaqiiqsanno inaynu intaa aynu dunidan joogno ilaah u adeegayno iyo in kale marka ay sidaasi tahay su'aal baa soo baxaysa waxaana weeye sidee baannu ugu adeegaynaa ilaah waa inaan ugu adeegno sida uu isagu rumaysan yahay waa sidee haddaba sida uu isagu raalliga ka yahay waa inaynu ugu adeegno si cibaado iyo cabsi ilaahba ay ka muuqato haddaba saaxiib masiixinimadu ma ahan in wehelnimada laga soo qayb galo iyo in layska dhigo qof quduus ah waa xidhiir qoto dheer oo aynu masiixa la yeelanayno kaasoo noloshaada beddelaya oo kuugu soo xeraya hadalladii ilaah haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka laba iyo tobanaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda ugu dambaysa ee cutubka waxaana qoraha warqadda uu leeyahay sida tan isagoo guubaabinaya oo la talinaya masiixiyiinta waayo ilaaheennu waa dab wax baabi'iya haddaba ama qaado waanadaas ama ka tag oo ismoogaysii adiga ayay ku jirtaa saaxiib taasina waa arrin xusuus mudan in adigu aad leedahay nimco si aad ilaah ugu adeegto laakiin ilaah ha yaraysan saaxiib yaanay kula noqon inaad marna ilaah ka farxin karto marna aad dembi ku sii jirayso oo haddana dembigaagii lagu cafinayo maalin waliba taasu ma suurowdo waxaan la kulmay nin sariirtiisii dhimashada saaran markaasaan la wadaagay hadalka injiilka wuxuuna iigu jawaabay oo uu yidhi saaxiibow marar badan ayaa ilaah aan u imid welibana garan maayo inaan weligay ilaah daacad u ahaa iyo in kale oo waan yareystay ilaah haatanse waan aqbalayaa oo masiixa ayaan aaminsanahay saaxiib ha ka raagin haddaba inaad masiixa u timaado inta aad firfircoon tahay oo aad xoogga leedahay waxaa imaanaya wakhti xaalku uu xumaanayo oo da' iyo wakhtiba ay inaga daba imaanayaan oo waxaa soo dhowaanaysa saacaddii aynu dunidan ka tegi lahayn masiixuna waa kii inagu yidhi sida ku qoran injiilka sida yooxanaa oo u qoray cutubka afar iyo tobanaad aayadda saddexaad markaasoo uu lahaa oo haddaan tago oon meel idin diyaariyo mar dambe waan soo noqon doonaa oo xaggaygaan idin qaadan doonaa in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan sidee baannu meeshuu joogo ku joogaynaa haddaynaan rumaysnayn intii aynu dunidan joognay ku kalsoonow masiixa caawaba oo isna wuxuu saamaxayaa dembiyadaada waxaana iga tala ah inaadan yaraysan ilaah oo waxaan kugu leeyahay oo aan ku xusuusinayaa waxa iminkadan uu inagu leeyahay qoraha warqadda cibraaniyada cutubka laba iyo tobanaad aayadda sagaal iyo labaatanaad oo leh waayo ilaaheennu waa dab wax baabi'iya haddaadan masiixa goor hore u imaan waxaa ku sugaya ciqaab iyo cadaab daran oo aan sinaba looga baxsanayn dhegaystayaal waxaa intaasi noogu eg oo noogu soo dhammaanaya cutubkii laba iyo tobanaad ee kitaabka cibraaniyada waxaanan iminka soo gaarnay cutubka saddex iyo tobanaad oo ah cutubka ugu dambeeya ee warqaddan loo qoray cibraaniyada sidaannu horay idinku soo sheegnay cutubkii kow iyo tobanaad waa cutub ka hadlayey rumaysadka kan laba iyo tobanaadna wuxuu ka hadlayaa rajada kan laba iyo tobanaadna wuxuu ka hadlayey rajada kan saddex iyo tobanaadna wuxuu ka hadlayaa jacaylka haddaan si kale u dhigno ayaa masiixiyiinta qaar ay leeyihiin cutubka tobanaad ee warqaddan cibraaniyada waa sharafta masiixiyiinta kan kow iyo tobanaadina awoodda masiixiyiinta kan laba iyo tobanaadina horumarka masiixiyiinta kan saddex iyo tobanaadna camallada masiixiyiinta haddaba cutubkan saddex iyo tobanaad waxaannu ku arkaynaa shuqulka ama ficilka qofka masiixiga ah laga doonayo in laga dhex arko waxaanan maadooyinka cutubkan saddex iyo tobanaad u horumarinaynaa qarsoodiga nolosha qofka rumaystaha ah maadaama arrinku sidaas uu yahay ayaannu iminka ku bilaabaynaa waxbaridda cutubka saddex iyo tobanaad waxaana la soo kala baxaynaa baalka saddex boqol lix iyo sagaashan ee axdiga cusub warqaddii cibraaniyada cutubka saddex iyo tobanaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan jacaylka walaalnimadu ha sii jiro waxaa qoraha marka uu leeyahay jacaylka walaalnimo uu ula jeedaa kan caadi ahaan ka dhexayn jiray reer banu israa'iil maadaama uu warqaddan u qorayo oo keliya dadka yuhuudda ah laakiin waxa uu iyaga ku guubaabinayo innaga xitaa ahmiyad sare ayay inoo leeyihiin waayo waxa masiixiyiinta isku haya waa jeceylka walaalnimo ma ahan inaan sida walaalo isku jeclaanno laakiin waa inaynu isjeclaanno waayo waxaynu nahay walaalo marka haddii aad tahay mid ka mid ah carruurta ilaah walaalkay baa tahay haddaba micno ma leh sida midabkeennu uu yahay ama aynu qowmiyad ahaan u kala duwannahay marba haddii aynu ciise masiix ku walaalownay haddii aynu masiixa ka helnay qalbi cusub oo sida baraf cad oo kale laynaga dhigay xagga quluubta bilxaqiiqa waxaynu nahay walaalo oo waxaynu gedigeen ka mid nahay waa kuweenna masiixiyiinta ah qoyska ilaah waana in midkeeyo waliba kan kale uu jeclaado jacaylka masiixinimada saddex siyaabood baa loo fasiranayaa waa in nolosha masiixinimada ay noqoto mid ku dhisan rumaysad jacaylka dhanka ilaah ah iyo jacaylka dadka kale loo qabo qoruhuna wuxuu iminka inagu leeyahay jacaylka walaalnimadu ha sii jiro bal iminka eeg aayadda soo socota iyo waxaa qoraha warqaddan cibraaniyada uu leeyahay sida ku qoran cutubka saddex iyo tobanaad aayadda labaad oo wuxuu leeyahay iyadoo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo ha iloobina inaad shisheeyayaal marti qaadaan waayo sidaas qaar baa malaa'igo u marti qaaday iyagoo aan ogeen waxaa halkan laynoogu sheegayaa in qaar ay malaa'igu sidaas u martiqaadeen ereyga malaa'ig waxaa loo fasiranayaa makhluuq ilaah uu abuuray ee ilaah farriimaha ka keena waxaana ay noqon karaan kuwa ilaah u adeega hadday ahaan lahaayeen odayaasha ama hoggaamiyeyaasha kiniisadda oo waxaa loo isticmaalay ereyga malaa'ig hoggaamiyeyaashii toddobadii kiniisadood ee aasiyada yar sida ku qoran cutubyada labo ilaa saddex ee kitaabka muujintii qoruhuna wuxuu leeyahay waxaa jira kuwo ku qornaa kitaabka axdiga hore oo malaa'igo marti qaaday iyagoo aan ogeyn waxaa ka mid ah nebi ibraahim iyo nebi yacquub oo isagu inkastoo uu la kulmay aan soo dhoweyn iyo nebi luut waxaa kaloo arkay malagga ilaah yeshuuca inannuun oo ahaa hoggaamiyihii reer banu israa'iil kadib markii nebi muuse uu dhintay haddaba fikirka asaasiga ah ee aayaddan waxa weeye inaan dadka masaafurka ah iyo kuwa aynaan garanayninba la soo dhoweeyo waana inaynu ka taxadarno in jacaylkayaga miyir lagu daro iyo inaan garanno dadka masaakiinta ah ee inala jooga kuwaasoo u baahan caawimaaddayada waana inaynu kuwaas oo kale u naxariisanno oo markii aynu sidaas yeelno ayaa waxaa suuragal ah in dad wanaagsan halkaasi ay ka soo baxaan kuwaasoo u qalma in wax lala qabto haddii aynu horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabka cibraaniyada ayaannu iminkana akhriyaynaa cutubka saddex iyo tobanaad aayaddiisa saddexaad waxaana qorriinka uu leeyahay sida tan u xusuusta kuwa xidhan sidii idinkoo iyaga la xidhan iyo kuwa la silciyey sida idinkoo isku jir ah rasuul bawlos qudhiisa wuu katiinadeysnaan jiray wuxuuna garanayay wax badan oo ku saabsan maxbuusnimada iyo weliba safarka oo wuxuu leeyahay u xasuusta kuwa xidhan sida idinkoo iyaga la xidhan iyo kuwa la silciyey sidii idinkoo isku jir ah sidaad garanaysaan kiniisaddu waa jir oo haddii qof dhibaatoodo iyaga oo dhan way dhibtoonayaan markii haddaba innagu aynu xusuusanno waxaannu khibrad ahaan dareemaynaa waxa xanuunsigu uu ka micno yahay waxaa jira dad aan fara yareen oo ku rafaadsan meel waliba waxaana dadkaasi ay garanayaan waxa silac iyo xanuun iyo cidlannimo ay ka micno tahay waxaa jira dad badan oo isbitaallada yaalla oo xanuunsan oo aan ninna soo booqanaynin kuwaas oo kale ayaa loo baahan yahay in la soo dhiirigeliyo oo la soo booqdo marka qoruhu uu leeyahay iyo kuwa la silciyey sidii idinkoo isku jir ah waa hadal qaayo weyn leh oo qof waliba ee jeceyl uu ku jiro oo garanayo waxtarka iyo ahamiyadda uu leeyahay waa hadal qaayo weyn leh oo qof waliba oo jaceyl oo ku jiro oo garanaya waxtarka iyo ahmiyadda uu leeyahay u qaadanayo arrin weyn waxaana dad badan ay qadarinayaan kulanka masiixiinnimo oo lasugu yimaado maalmaha axadda waana wax loo baahan yahay laakiin miyaannu ka fakarnaa kuwa aan inoo imaan karin ee isbitaallada ku jira oo aan weliba lahayn qof soo booqda waxaa loo baahan yahay inaan wakhti u raadinno sidii aynu ku soo booqan lahayn kuwa guryaha jiifa ee curyaanka noqday iyo kuwa cudurrada halista ah qaba oo sugaya wakhtigoodii dhimashada waayo iyaga ayaa u baahan in wakhti loo huro si qalbigoodu hal maalin oo kale uu u sii faraxsanaado waxaadna mooddaa inaydan dadka yaga ka maqlin iyagoo leh ha la soo booqdo dadka jiran ama cusbitaallada yaalla ama rafaadda ama naafada ah waa arrin ahmiyaddiisu ay sarrayso dhegayste haddaan horay idinku sii wadno kitaabkan ayaannu dhegaystayaal iminkana eegaynaa aayadda afaraad ee cutubka saddex iyo tobanaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan guurku ha la wada maamuuso oo sariirtuna yaanay nijaasoobin maxaa yeelay khaniisiinta iyo dhilayadaba ilaah waa xukumi doonaa guurku waa wax wanaagsan waxaana qoruhu uu nacalladayaa wixii guurka dhaafsiisan markaa ninka dhallinyarada ahow haddii aad hesho gabar wanaagsan oo ku jecel guurso gabar yahay dhallinyarada ah adiguna haddii aad leedahay nin ku jecel guurso haddii uu yahay mid kuu qalma waxaa dunida ku badan dhallinyarada ragga iyo dumarka ah oo iyagoo aan isguursan haddana wada nool mana ahan wax loo baahan yahay bilxaqiiqa ama wax ilaah uu ogol yahay haddii aad dadka kala hadasho waxyaabaha arrinkaasi quseeya waa lagula yaabayaa oo waxay ku qaadanayaanba inaad nacas tahay waayo qaabkii nolosha ayaa baryaha kan sidaas isku beddelay ha yeeshee kuwiinna ilaah rumaysan oo doonaya inuu ilaah idin hoggaamiyo waxaad helaysaan tabantaabada ilaah guurku waa wax wanaagsan oo gogol wanaaggeeduna waa guurka waxaana ilaah guurka uu u keenay wanaagga insaanka guriga wanaaggiisana waa aasaaska kiniisadda waxaa sariirta la nijaasaynayaa markii dadku aanay xalaasha iyo xaaraantaba kala garanaynin waxaana la nijaasaynayaa guriga oo waxaa qofka dumarka ahi ee samaysa gogoldhaafka ay u badan tahay inay ninkeeda cudur u keento haddii ninka gogoldhaaf uu sameeyana waa la mid oo naagta ayuu cudur u keeni karaa waxaa markaasi la doonayaa in guurka la wada maamuuso si aanay sariirta ku nijaasoobin oo aanay cudurro halis ahi reerka ugu dhicin waxaa kaloo qoruhu uu leeyahay dhilayada iyo khaniisiinta ilaah waa xukumi doonaa rasuul bawlos oo arrinkaasi isaga ah xoojinaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer galaatiya cutubka lixaad aayadda toddobaad wuxuu rasuulku leeyahay sida tan yaan laydiin khiyaanin ilaah laguma majaajiloodo waayo nin kasta wax alla wuxuu beerto ayuu goosan doonaa waxay u muuqataa in ilaah si qaraar uu ula hadlayo dadka markay joogto macaasida oo waxaan arkay dad badan oo masiixiyiin ah oo ay la tahay in gogoldhaafka ay samaynayaan ay la baxsanayaan laakiin sannado badan ayaan ku jiray dhegaystayaal wacdiska injiilka masiixa weligay ma arag qof la baxsaday dembiga macaasida oo aan inta uu nool yahay la ciqaabin qaarkood waxaa laga yaabaa inay isleeyihiin laydinma oga laakiin haddana lama baxsan doonaan dembiyadooda oo ilaah baa xukumi doona weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubkii saddex iyo tobanaad waxaanan iminka idin akhriyaynaa aayadda shanaad waxaana qoran sida tan dabeecaddiinnu ha ahaato mid aan lacag jeclayn oo waxaad haysataan raalli ku ahaada waayo isagoo qudhiisu wuxuu yidhi sinnaba kuu dayn maayo oo sinnaba kuu dayrin maayo waxaa qoruhu uu ku talinayaa waayo waxaa isaga hoga tusaalaynaya ruuxa quduuska ah inaan la lahaanin dabeecadda lacag jacaylka waayo waxaa jira dad lacagta ka jecel wax kasta iyo xitaa ilaah marka heerkaasi waxaa lagu gaaraa haddii qofku uu damac badan yahay ilaah kaa dhigi maayo maalqabeen zaa'id ah laakiin welibana ku iloobi maayo kuna dayrin maayo miyaanay wax wanaagsan ahayn in ilaah taas uu inoo xaqiijiyey waa inaannu inaga tegaynin oo aannu ina dayrinaynineh waxaa haddaba halkan yaalla aragtida ah in saaxiibaday ay iddayici karaan laakiin ilaah weligii iddayici maayo waxaa haddaba halkan yaalla aragtida ah in saaxiibaday ay iddayici karaan laakiin ilaah weligii iddayici maayo oo iminkada ayaaba taasi lay xaqiijiyey ha yeeshee sayid ciise masiix weligii ima dayici doono waxaan rajaynayaa in masiixu iminka micigaaga uu yahay weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka saddex iyo tobanaad oo ah kan ugu dambeeya warqaddan cibraaniyada waxaanan isla eegaynaa aayadda lixaad oo qoruhuna wuxuu leeyahay sidaas daraaddeed innagoo ku kalsoon waxaynu nidhaahnaa rabbigu waa kaalmeeyahayaga oo anigu cabsan maayo bal maxaa dad igu socon
siraadkii adduunkow suban ahaa eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin